barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika caalamka o dhanna waxaad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa saraasawaana waa arbacaan idhaahdee waana shan iyo tobanka bisha augst sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona sahre ciidla nuur iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada iyo sida ay uga faa'iidaystaan wakhtiyada ay fasaxa yihiin waxaannu idiin haynaa wiil dhallinyaro ah oo ka warramaya waayo aragnimada uga soo korodhay baadiyaha caana geel waan soo cabay oo waan dhex joogsaday geel fara badan oo weligay geel ma dhex joogsan intaan noolahay jabuuti waana arkaa xabad dhowr xabad waxaa waan arkaa laakiinse meel ay geela ku badan yahiin aan dhex joogay maantaas igu horraysay geel fara badan ilaa kuma kun ku dhow ayaan dhex jooga oo geela oo kiiba uu iska leeyahay boqol waxaa kaloo aad maqli doontaan xaaladda dhallinyaro badan oo ka kalluumaysta xeebaha gobolka salal gaar ahaan deegaanka lowicaddo iyo sidoo kale heesihii
dalxiis xeebaha ma aadna xeelligama ku soo nagaana darta xawlida ma seexda xayaaba ma ku abqaala
dabcan sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno waxyaaba aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a xubintii ciyaaraha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan soddon askari oo isugu jira ciidamada milatariga iyo booliiska dalka afghanistan ayaa ku dhintay weerar maleeshiyada taalibaan ay ku soo qaadeen saldhig milatari oo ku yaala waqooyiga gobolka baqlaan weerarkan oo dhacay saaka ayay mas-uuliyiinta dowladda waddanka afghanistan sheegeen inay jiraan ilaa afartan askari oo weli ku xaniban saldhigga la weeraray oo ay taalibaanku ku wareegsan yihiin ilaa haddana mas-uuliyiinta ammaanka ee dalkaasi afghanistan iyo ciidamada maraykanka ee duqaymaha cirka ah ka wada dalkaasi ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan deegaanada ku yaala koonfurta dalkaasi afghanistan gaar ahaana gobolka loo yaqaano kanzi kaasi oo maalmihii ugu dambeeyey dagaal xoogani uu ku dhex maray ciidamada afghanistan iyo ururka taalibaan mas-uuliyiinta dalka talyaaniga ayaa sheegay in ugu yaraan shan iyo soddon qof ay ku dhinteen biriish ku yaalay magaalada jenefa oo maalintii shalay dumay biriishkaasi oo aad u mashquul badnaa muddo dheerna lasoo isticmaalayay ayaa hoos u go'ay in ka badan shan iyo afartan mitir xilligii biriishku ga'ayay waxaa dul marayay shan iyo soddon baabuur oo waxaana ku soo dumay dhismayaal iyo weliba baabuur hoostiisa marayey weli kooxaha gurmadka ayaa ku mashquulsan inay hubiyaan haddii ay jiraan dad ku hoos jira burburka hoostiisa inkastoo ay aaminsan yihiin in laga soo saaray dhammaan dadkii halkaasi ku jiray ee uu ku soo dumay biriijku
duhur wanaagsan baan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii dhallinyarada maanta nolosha bulshada soomaalida ayaa la tilmaamaa inay si weyn ugu xidhan tahay baadiyaha islamarkaana xooluhu ay yihiin lafdhabarta ugu weyn ee nolosha sanadihii ugu dambeeyey waxaa soo kordhaya dhalinyarada dalxiis ahaan u tegaya baadiyaha si ay khibrad uga soo kororsadaan waxaa dhalinyaradaasi ka mid a cabdilaahi aadan siciid oo ku nool magaalada jabuuti hase ahaatee ee dalxiis ahaan u tegay xilligii fasaxa deegaanada hoos yimaada ismaamulka soomaalida itoobiya dhulka miyiga ah waxaanu uga warramay wariyaha v o eda sagal saciid faarax waaye aragnimadii iyo khibraddii uu ka soo kororsaday deegaanadaasi uu booqday
waayo dalxiis ahaan baan u tegey waxaan baljooga dhulka waddankaaga labaad soo arag maadaama dhul soomaalidha jiraan kama bixi weliga jabuuti maadaama waxaan waa inaa ka baxdi bal dhul soomaali soo arag dhaqankooga dabiicaddooda saasa ayaan u baxeed waxyaabihii ku cajabgeliyey jeclaatay ee tiri maasha allah waxaan wax inaan arko u bahnaabay ahaayeen maxaa ka mid hadda markaan kilinka shanada aan tegey gaar ahaan makaan tegay jigjigiir dhagaxbuur wixii ugu weynaa inaan arka waxay ahayd geela ayaa caan ku taaleli oo saasaa igu weyneed inaan ka soo arko gobolka jigjiga ilaa dhagaxbuur waana soo arkay geel fara badan oo maasha allah aada u qurux badan oo la xanaanaynaya iyo rag firfircoon oo geela ka shaqaynaya
marka dabcan haddaad tagtay soonihii geelu joogay caana geelna waad soo cabtay haa dabcan caana geel waan soo cabay oo waan dhex joogsaday geel fara badan oo weliga geel ma dhex joogsan intaan noolahay jabuuti waan arkaa xabad dhowr xabad waxa waan arkaa laakiinse meel ay geela ku badan yahiin aan dhex joogay maantaas igu horeysay geel fara badan ilaa kuma kun ku dhow ayaan dhex joogay oo geela oo kiiba uu iska leeyahay boqol iyo boqol iyo in ka badan oo haalaad oo geela lo iyo geel iyo awrkoogiiba marka dhallinyara iskala geela haa dad dhallinyaraa iskale oo shabaab oo facayga oo ayaa oo reerlaa jiro oo dadkaasaa le geela iyakaana ay kala tutusay geela biyahay dhaaminayaan waxaasoo dhan yakaay kala berayaad marka ma waxaa tagtay meel een, geela lagu xareeyo oo uu degan yahay waxaan tegi ahayd meeshay waraabka loo keeno ay waraabinaya ceelka lagu waraabinayaan ayaan ayaan ayaan tegaad marka ceelkaas ayay loo keenaa subax kastaba ayaa la keenayaa caanaan doonina cabno oo aan- markii ugu horreysay waxaan idhi caanahan la siiyo Ah, waxay- caanaha horta waxaan lahaa caanaha geela oo daraya oo xoortii la weynaya makadan cabdi war iilisa caanaha markaan tegay oday baan wada oo aan gacan lahay caanihii waxaa la dhameeyey hadda geelow haa fadhiisto markuu kacaa ayaa ayaa lagu lisi waktina way qaadato oo toddobadii ilaa koo iyo toban koo iyo tobankii ayaa noo lisan xilliguu awrku geelow kacay
marka geelu wuxuu leeyahay xilli isagu iskii uu kaco haddii kale lama maali karayo haa lama maali karayo hadda biyaha marka la waraabiyo lasaa looma liso geelaa uu fadhiisan markuu cabaar fadhiyo ilaa saddex saaca meelaha xilligaasu kaca caanaha si fiican looga lisaa marka waa geel la tababaray markuu iska nafiso biyihiisa cabo iska yar galgasho hadduu doono markaa kadib in la maalo haa saas wey waxay kuleedahay xilligaasaa lagu waraab ayaa lagu lisiyo markaasaa caano lagu lisaya maasha allah oo siniintiisa carfigeyga uurguunkeyga aa kuba raaxaysanaysa walahi war caanahan ayaa magaalo kasta noo geeyay marka waxay ahayd udgoon markaad eegto caanihii iyo joogii iyo maca geela siniintiisa iyo kulli siniintiisi iyo dhexjooggiisa quraata waa ku raaxaysanta waxaa la ilaah in iga dhex saarin baa leedahay geel dhexdeeda dhaqankan remiga waa geel weyn geelu wuxuu weyn waa sheekhsi quraata haddii aa geel leedahay waxaa tahay nin maalqabeena toban haalaad iska daa kale toban haalaad unadaa leedahay maalqabeen baa tahay marka geel waan jeclahay waxaan jeclaystaba in anugu iibsadaba geelii marka hadda inaad geel dhaqata ma ku tala jirtaa haa waan ku dila jiraa geel bas waan soo arkay quruxdiisii iyo karaamaduu leeyahay iyo waxaasan soo arkay weliga maahan saa arkin laakiin maanta waxaan ku dila jiraa insha allah inaan geel aan iibsado insha allah doolar
Een, xoolaha kale ee jooga maxaa kale ka mid a Ee, halkaas waxaan kusoo arkay waa geel uun markaa dhagax madow baan ayaan ayaan gaarhan deganaa markii aan tegay ee, kelinkaasi Ee, marka xaggan kale ee xoolaha labaada aan arkay igu soo xiigay waxay ahayn lo geel iyo lo oo labadu way dhaqdaan adhi inta badan kuma- ma dhaqdaan adhiguu ku yaryahay marka lo'daaba aada loo dhaqda magaaladan waxa weyaan waxaan ugu tegay magaalo caanahayga u wala lo untay oo dee jirku dhisaa beri caanahaasi afar ilaa tanka saa wax la kusiinaya caafad caafadaa tegta caanahay ku siinaysaa waxaa weeye waa kookooga iyo sharaab koogo martida u timida waxaa la siiyaa caanaa la siiyaa Marka- dhaqankii marka mulli caanan oo lagu magacdaray oo waa gobolka degmada city ugu caana badan Een, intii la lisayay adu marna ma tir walba ii dhiib aan lisay lo-da ama geela dee habba loo dhisaa oo lisitaanka faray qaar laalaaba iyo qaar wey ayay ku lisaan oo ma- ma- ma- Ah, waxaan riyaa maan lisi karaya mariye kan ma ma karayaan inuu haraatiya ka baqayo geeli Ah, waxaan gartugo oo kale erar gooto meel leeraho erar ayaan tegay degmada erar oo waxay ku taalla degmada city ba ku taalla marka erarna waxaa taalla maasha allah waxaa leerahaa wahooygii khudradda cambada iyo ninta ayaa aada uga baxa jijaadkan aad buu uga baxaa waxay caan ku tahay biyaha kulul qofkii tegay ayaa garanaya wixii reer jabuuti oo dhan waa weli yaqaan meeshaasi waa meel isku weliimido oo qoomiyado kasta ayaa yimida caafimaad sareecna waa laga helaa waa biyo waxaa jira oo lagu meedhanayo oo diirimaad ah oo aada u kululeen fardiirsa ayaa la galaya waxaana la bixiya toban qarshi iyo biyo yar kulaha jira kulul oo qofku khadhaara oo cabayo oo saddex qarshiya biyahan waxay shubtaa caloosha marka hadda een, jacaylka geela haddaan dib ugu soo noqdo een, may kaa go-an tahay inaad geel dhaqatood ood ood xoolo baadiye ku lahaato sida dhaqankeena haa waan aad baan u jecelahay inaan geel insha allah dhaqdo waayo marka halkaa aan joogo ee degmada ee mulacaana markaan joogo oday abtigaya ayaa igu tirishgeliyey inaan geel ama lo labadaaba aan dhaqdo wuxuu yidhi waa hanti maguuraana waa hanti kuu dahalla wax haddee ay u baahantii xoolahaaga ku daafacaya wax ku qabsan marka waa inaad keed soo dhaqatid oo xoole iibsatid oo waa inaad xoole dhaqatid ugu yiri Ee, dhalinyarada insha allah waxaan leeyahay eh, reer jabuuti iyo- iyo iyo dhalinyarada soomaalida oo dhan waxaan leeyahay ha ku dhaqdaan xoolaha magaalo haddaad joogtid miyiga waan baahannahay waayo markii magaalo lasoo galay miyigu ay dhaqan wax walba naga baabeen xoolihii naga baabeen adoo magaalo joogo waana xoolo ku dhaqatay ma- baadiyahagi waayo adiga resever ku tahay kaasi wuxuu ahaa cabdilaahi aadan siciid oo ah wiil dhallinyaro ah oo reer jabuuti ah oo waryahayaga sagal siciid faarax ugu waramayey magaalada jabuuti halkaad ka dhegaysanaysaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ee v o a
duhur wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ciddii warbixinadaasi isagaana waxay dib ugu daalacan karaan boggayaga v o a somali com dhalinyaro badan ayaa ka shaqeeya jillaabashada kalluunka gaar ahaana magaalada lowyacdo ee ku taalla xeebta gobolka salal saciid cabdiraxmaan cilmi waxa uu ka mid yahay dadka ka ganacsada badda islamarkaana uu hormoodu yahay ama uu maamulaa deegaankaasi waxaana uu sheegay in dhallinyaradani ay u baahan yihiin tababar iyo weliba qalabayn isagoo ay sii- si ay u sii wataan shaqadooda islamarkaana ay aqoon durugsan ugu helaan soo jillaabashada kalluunka islamarkaana ay shaqadooda u kobciyaan waxaana uu deegaankaasi ugu warramay wariyahayaga haashim sheekh cumar good oo dhowaan safaraalkaasi ku tegey waxaa weeye xagga kalluumaysiga markaan ka soo qaado waxaa weeye horta laashash maxaan ku dhahdaa waxoogaa oo laashasho oo aad u fara badan ayaa ka shaqeeya oo maxaan ku dhaha kalluumaysiga ah waxa weeye dadka ku nool magaalada looyacdo inta badan waxa weeyaan maxaan ku dhaha waxay ku nool yihiin kalluunka ay ka soo qaadaan maxaan ku dhahdaa badda ee ay galaan laashkoo kale markaan ka soo qaado laashka afar nin ayaa fuushan afartaa nin waxaa weeye maxaan ku dhahdaa raashinkooga iyo barafkooga iyo wuxuugo dhan markay qaataan ilaa siddeed cisho ayay ku maqnaadaan maxaan ku dhahdaa badda waayo waxoogaa kalluumaysiga maxaan ku dhahdaa, ka soo kalluumaysta kalluumaysiga ilaa boqol iyo konton kiilo ilaa boqol iyo todobaatan kiilo ayay soo qabtaan
waxaa tilmaantay in dhallinyar fara badan oo ka shaqaysata dhinaca kalluumaysigu ay ka jiraan deegaanka looyacdo iyo degmada saylac guud ahaanba dhallinyarada ka shaqaysanaysa kalluumaysigu ma leeyihiin iskaashato kalluumaysi haaweley iskaashta kalluumaysiga Ee, tiradoodu intayse ka koobantaha tiradooda waa dhowr boqol weeye maxaan ku dhahdaa laashashka markaan ka soo qaado aad bay fara badan yihiin laashashku
bishii shanaad sagaaliyo tobankaygii markii deegaanadaasi ay ka dhaceen duufaanadu siday waxyeello ugu geysteen dhallinyarada ka shaqaysanaysa kalluumaysiga ee ka mid ahaa iskaashatadaasi kalluumaysiga ee degmada saylac
duufaanadii wakhtigaasi dhacay dhibaatooyin badan bay u- iyo maxaan ku dhahdaa ayay gaadhsiiyeen markii aanu wareysannay kalluumaysiga nimanka kalluumaystayaasha waxay noo sheegeen ilaa dhowr iyo maxaan ku dhahdaa labaatan laash inay ka qaadeen maxaan ku dhahdaa qalabkoogii haddii ay tahay maxaan ku dhahdaa galaasayradii haddii ay tahay maxaan ku dhahdaa shabaagtii ay ku kalluumaysanayeen iyo agabkii ay kalluumaysan inay ka qaadeen waxa wey dhib caynkaasay u geystaan badda lafteeda waxa wey markii ay een, galeen maxaan ku dhahdaa een, biyuhu ee ay maxaan ku dhahdaa daadkii baa galay daadkii markaa wuxuu ka qaaday maxaan ku dhahdaa qalabkii oo dhan wax qalabana maxaan ku dhahdaa dad badan baa xitaa imika haysanoo maxaan ku dhahdaa qolfo fara badan oo qalabkii ay ka qaadeen baa yaalla magaalada loo yacday marka
dadka markaa ay dhibaatadaasi ka soo gaadhay ee duufaanada hore ee ka dhacay degmada saylac iyo xeebaha gobolka awdal
maxaan ku dhalinyarada ka kalluumaysanaya wax mucaawina oo ay dhinacna ka helayn ma jirto waxaa wey hay-adaa noo yimiday Ee, aniga lafteeda la cadday kula kulmeen dhowr hay-adood dhowrkii hay-adood oo way wareysteen kalluumaysigii baan u keenay way wareysteen xitaa wixii maxaan ku dhaha agabka iyo khasaare wixii ka soo gaadhay way u sheegeen xag dowladeed iyo xag hay-adeed wax alla waxaanu ka helin hal shay kama helin
dhallinyarada kalluumaysiga ka shaqaysa ay ma helaan wax tababaraa dhallinyaradaasi ka shaqaysata kalluumaysiga dhinaca xeebaha degmada saylac weli maan arag qof la tababaray oo la yidhi ama seelca baa lagu tababaray ama meel kale lagu soo tababaray oo layihi caddaa laga qaaday ama tuqusho baa laga qaaday ama seelca baa laga qaaday oo waa lasoo tababaro waxa weye dugsi baa loo furay weli qof la yidhi maan arag taasoo samadoda joogo mana maqan
kalluumaysiga markay dhallinyaradu soo kalluumaysato kalluunka ay soo jillaabtaan waxaa tilmaantay oo suuqa ugu weyn uu yahay jabuuti kilooga kalluuna imsaa laga siiya kilooga kalluunka een, waxaa la siiyaa maxaan ku dhaha laba dollar iyo badh baa ka sistaa yaa laga siiyaa yaa laga sistaa wixii ay soo saaraanba suuq way u helaan waxay soo saaraan dhan way helaan suuqa waa laga iibsadaa
Ee, dhibaatooyinka u badan ee haysta haddaba dadkaasi dhallinyarada ee ka kalluumaysta xeebaha degmada saylac maxaa ugu badan ee ay u baahan yihiin ee baahiyaha ay qabaan maxay yihiin baahiyaha ay qabaan ee ay u baahan yihiin dadkaas laba baahiyood bay u baahan yihiin dadkaasi horta waxay u baahan yihiin dhammaan dadka dhallinyarta ah ee looyacadiye eeryada iyo tuqushiya galaa in la baro maxaan ku dhahdaa xurfado ay ku shaqaystaan iyo in la siiyo maxaan ku dhaha agab ay maxaan ku dhaha badda la galaan aad bay ugu dhiran yihiin wayna u baahan yihiin wayna doonayaan in badanna hay-adaha iyo maxaan ku dhaha waan u sheegnay inay maxaan ku dhaha hawshaa ka- wax kala qabtaan laakiin weli wax lagala qabtay ma hayno iyo dhinaca kale waxaa kaloo u baahan yihiin marka la idhaha barafka awi kalluunka marka la soo saaro waa in baraf uu helaa wax barafa male dhulkaas barafka waxaa laga soo qaada maxaan ku dhaha jabuuti ayaa laga soo qaada
dhegeystayaelkaas waxaa ahaa siciid cabdiraxmaan cilmi oo ka mid ah dadka ka ganacsada kalluunka ama dhallinyarada ka ganacsata gaar ahaan deegaanka lowyacdo ee ku taalla magaalo xeebeedka saylac waxaana u warramayey waryahayaga haashim sheekh cumar good haddana dhegeystayaal aynu jaleecna dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinku soo baqan maxiiqa iyo weliba ah fanaanada haniyeta
maxiiqa maku xabiiba maxiisa maku xusuusta deegaanka maka xigaysta xadiga jamashada ma beera maxiiqa maku xabiiba maxiisa maku xusuusta deegaanka maka xigaysta xadiga jamashada ma beera xigaalka maku wanaaja maxersha xidaar ma siiya makii xaramkaba ma geeya xushmada gacallimo ma siiya xigaalka maku wanaaja maxersha xidaar ma siiya makii xaramkaba ma geeya xushmada gacallimo ma siiya xasibka caashiqa madiida halkana kalgacayl ma raaja aduu xaadira ma ooya xabiibi ma ku ilmeeya xasibka caashiqa madiida halkana kalgacayl ma raaja aduu xaadira ma ooya xabiibi ma ku ilmeeya xasibka caashiqa madiida halkana kalgacayl ma raaja aduu xaadira ma ooya xabiibi ma ku ilmeeya xasibka caashiqa madiida halkana kalgacayl ma raaja aduu xaadira ma ooya xabiibi ma ku ilmeeya dalxiis xeebaha ma aadna xilligama ku soo nagaana dartaa xawlida ma seexda xayaaba ma ku abqaala dalxiis xeebaha ma aadna xilligama ku soo nagaana dartaa xawlida ma seexda xayaaba ma ku abqaala nacabka xagashada ma cirsha xalaasha ma ku qorsheeya xaqiiqda ma ku abbaara hadallo xaraga leh ma horsha nacabka xagashada ma cirsha xalaasha ma ku qorsheeya xaqiiqda ma ku abbaara hadallo xaraga leh ma horsha xasabka caashiqa madiida halkana kalgacayl ma raaja aduu xaadira ma ooya xabiibi ma ku ilmeeya xasabka caashiqa madiida halkana kalgacayl ma raaja aduu xaadira ma ooya xabiibi ma ku ilmeeya xasadka caashiqa madiida halkana kalgacayl ma raaja aduu xaadira ma ooya xabiibi ma ku ilmeeya xasadka caashiqa madiida halkana kalgacayl ma raaja aduu xaadira ma ooya xabiibi ma ku ilmeeya aduu xaadira ma ooya xabiibi ma ku ilmeeya aduu xaadira ma ooya xabiibi ma ku imeeya aduu xaadira ma ooya xabiibi ma ku imeeya
maya walaashay ha ooyin caloosha hay hurin waxaan filaya saaray si weyn baad adiga laftarkaago adoo xaadira ma ooya xabiibi xabiibi ma ku ilmeeya waaba indhahaago shana qof hortaada ku ooyaya bal maxaad sameylea aad iyo xidhaalo weyn xaaladada wey teeda kale inanta mahayadba waxay leedahay waxaasoo howla ma qabtaa reerka ma kaxeeya Xaramkiiba.
xajka ma geey waxa weeyaan eh, waxa weeye waa deeqsinimo halkii ugu dee dambeysay waxaan idhi xaramkii loo geynayo shaqadii shaqadii raggay haysaabaan inantaasi mar hadday eeg- intaasoo dhan waa intii inanka laga rabay moogta aad iyo inuu aad inanta xeebta geeyo oo uu dalxiis Xaramka geeyo geeyo.
oo reerkooda xaramka geeyo waa shaqadii namada dee aad iyo aad aad iyo aad xasadka iyo jaca maxaan ku idhahdaa wixii xumaana laga fogaya Ya, ya.
hawl weyn dhacdu waxa weeye waa fanaanada codka een, eh, codkeeda ay nagu qaadaysa haniyaata iyo weliba heestima xiiqa hegesaare maxay noo xiga dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa cabdixakiinow waxaa inoo soo diyaariyey jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horreyno ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara naadiga atletico madrid iyo godin ayaa waxa uu ka hadlay urar sheegayey in naadiga manchester united ay si aada u danaynaysay inay la soo wareegto waxaana uu tilmaamay in arrinkaasi uu ahaa mid saxa islamar ahaantaasina uu isagu diiday in uu naadiga united uu u wareego sababo gaar isagoo u ah kadib markii united sida la sheegay ay diyaar u ahayd inay bixiso siddeed iyo toban milyan oo pound oo lagu nasakhi karayay qandaraaska uu atletico madrid ku joogay ciyaaryahankaasi naadiga dalka sbain ka dhisan ee atletico madrid u dheela iyo xulka dalkaasi uruguay maanta waxaa la dheli doonaa koobka ueva super cup ee yurub oo ay isaga hor imaan doonaan labada naadi ee kusoo kala guulaystay koobka champions league iyo koobka yuruba league real madrid ayaa la dheeli doonta naadiga atletico madrid waxaana real ay wajahi doonta tijaabadeedii ugu horreysay oo kulan adag ay dheeli doonto iyadoo ronaldo uusan ka mid ahayn naadiga kubadda cagta ee real madrid ronaldo ayaa waxa uu xagaagan ku biiray naadiga yuventus kadib markii muddo sannada ah uu naadiga real madrid uu usoo dheelayay guulo muhiimana gaarsiiyey waxaa lagu ciyaari doonaa gegada ee licog arena oo ku taala waddanka estonia wargeyska daily mail ee waddanka ingiriiska ka soo baxa ayaa qoray in ciyaaryahankii hore ee xulka dalka faransiiska iyo kooxii yuventus iyo real madrid noqdayna tababarihii naadiga real madrid guulaha cajiibka badan gaadhsiiyey zinadin zidan uu doonayo in uu leeliyo naadiga kubadda cagta manchester united manchester united hadda waxaa leeliya jose mourinho oo waddanka bortugiiska u dhashay waxaana warar soo baxay ay sheegayaan in xil ciyaareedka soo socda ay suuragal tahay in tababarihii hore ee naadiga real madrid zinadin zidan uu tababarnimada naadiyada dib ugu soo laabto kadib markii xagaagan uu ka tegay naadiga real madrid oo saddex jeero isku xigta kula guulaystay koobka champions leaga taariikhna dhigay naadiga crystal palace ayaa heshiis shan sana gaaraya waxa ay la saxiixatay ciyaaryahanka wilfred zaha kaasoo toddobaadkii uu qaadan doono boqol iyo soddon kun oo pound ciyaaryahanka naadiga chelsea u ciyaaraya bakayokana waxa uu qaabama ahaan ugu biiray naadiga ac milan xubinta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas ka mid ah.
jamaal axmed cismaan iyo xubintii ciyaaraha dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatan aynu mar kale daba jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan codadka fanaaniinta xamda kuweyn iyo weliba cabdixani xaashi
qalbiga adiga ku noolada keliga ku qoran udhana adiga hantiyey udhana adiga hantiyey udhana adiga hantiyey udhana adiga hantiyey qalbiga adiga ku noolada keliga ku qoran udhana adiga hantiyey udhana adiga hantiyey udhana adiga hantiyey adiga hantiyey adoo qolka tidhaa dhegtaydani qoonsanay adigoo qolka tidhaa dhegtaydani qoonsanayn sideen weyn qaloocan iyo dhur iyo murug ugu qasti sideen weyn qaloocan iyo dhur iyo murug ugu qasti adoodoo qolka tidhaa dhegtaydani qoonsanay adigoo qolka tidhaa dhegtaydani qoonsanay sideen weer qaloocan iyo dhur iyo muran ugu qasti sideen weer qaloocan iyo dhur iyo muran ugu qasti dhufba ina kala qarsho heshiiska damba qaste dhufba ina kala qarsho heshiiska damba qaste sidii baad fudhaydan ugu tahay qaaliyo sidii baad fudhaydani ugu tahay qaaliyo qofna kulama caashaqin qofna kulama caashaqin dhofba ina kala qarsho heshiiska damba qaste dhofba ina kala qarsho heshiiska damba qaste sidii baad fudhaydan ugu tahay qaaliyo qofna kulama caashaqin qofna kulama caashaqin qofna kulama caashaqin qofna kulama caashaqin oh.
maqaarin maqubin mana qaadin jacayl maqorin maqixin maqiira heesine maqaarin maqubin mana qaadin jacayl maqorin maqixin maqiira heesin habkadu waddaan qaala saaraya Eh. qalbiga qalbiga qalbiga qalbiga farhayata ta ta ta ta ho
naftani qaruga ku badan xisbi qirada nixba jacayl qasbaya hele jacayl qasbaya hele jacayl qasbaya hele jacayl qasbaya hele naftani qaruga ku badan xisbi qiirada nixba jacayl qasbaya hele jacayl qasbaya hele jacayl qasbaya hele jacayl qasbaya hele ay qasbaya
xubigayla qaba dhankaago qareermanku ahow xubigayla qaba dhankaago qareermanku ahow umaatiyada lubiga qiyaasli ihanti umaatiyada lubiga qiyaasli ihanti xubigayla qaba dhankaago qareermanku ahow xubigayla qaba dhankaago qareermanku ahow umaatiyada lubiga qiyaasli ihanti codadkaasi fanaaniinta cabdihani xaashi cabdilaahi iyo xamdo kuwiin iyo heestaasi qareen ayaanu kusoo gebagabaynaynaa idaacadayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta mar kale intaan hawada ku kulmayno waa sahre iyo cabdixakiin oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo dhufba ina kala qarsho heshiiska damba qaste sidii baad fudhaydani kudhaydani ugu tahay qaaliyo qaaliyo sidii baad fudhaydani ugu tahay qaaliyo qofna kulama caashaqin qofna kulama caashaqin dhufba ina kala qarsho heshiiska damba qaste dhufba ina kala qarsho heshiiska damba qaste sidii baad fudhaydani ugu tahay qaaliyo qofna kulama caashaqin caashiqin qofna kulama caashiqin